الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفضر aadaakani baabu bayaani fadli suxuuri suxuurta fadligeeda caddaynteedii wuu baab u yahay iyo wa taakiid istixbaab iyo sunanimadka uu sunno yahay suxuurta ama in la suxuurtaa adkeyntii aada loo sii adkeynayey wa istixbaabi taakhiiri iyo weliba in dib loo dhigo oo lagu dhoweeyo waqtigaa waagu uu baryayo lagu dhoweeyo taasi sunanimadka ay sunno tahay buu baabkeedii yahay iyo watacjiil alfidri afurkii kol hadday cadceedu dhacdo inaan lasii dibdhigine la dedejiyo taasna sunanimadkii ay sunno tahay umuurahaas baa baabka inoogu iman doonaa xadaثna yaحya bn yaحya qaala akbarana hushaym can cabdالcaزiiz bn صhayb can anasi xa وxadaثna abubakr bn abi shaybata وزahir bn xrb can ibni culayata can cabdالcaزiizi can anasi radي الlahu canه xa وxadaثna qتaybaة بن سacيid qال xadaثna abu cawاnةa عan qتاadaة وcabdالعaزيiز بn صhayb عan أنس رadي الlه عanه qاala qاla rasuul الlahi صلى الlه عalيه وsلم sanadka kolley dad badan maaha waana dad aan soo wada arki jirnay dee saddex goor buu soo yar noqday ama saddex dariiq buu yeeshay labada dariiqee hore cabdالعaزيiز بn سhayb baa anas kaba warinaya dariiqa saddexaad ee qutayba uu sheekha muslim yahayna qataada ayaa la socda cabdilcaziiz oo waysima yihiin oo labadooduba anas bay ka wada warinayaan markaa wuxuu yihi anas ibnu malik qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi tasaxaruu suxuurta oo markaa doonaysaan inaad soomtaan ha ka tegina suxuurta ee suxuurta faina fi suxuuri suxuurta waxaa kuba sugan barakatan barako ayaa ku sugan ee suxuurtii ha ka tegin ee suxuurta marka aada soomaysaan horta laftigaa suxuur siinta domadeeda iyo fadxadeeda labadaba way lagu dabdiyaa waa in la yidhaha asaxuur iyo asuxuur marka waxay ku kala duwan yihiinna asaxuurna waa wixii lagu suxuuranayey waa waxaan la cunayo lagu suxuuranayay asaxuur tahay marka siinta la fadxiyo haddii siinta la damiyana waa ficilka naftiisii waa suxuurashadan ficilkan cunitaankan wixii uu cunayo suxuurtii uu qaadanayo taas ayaa suxuur lagu magacaaba kolle wixii baabkaasoo dhammina waa taasoo sida faduur iyo fuduurba faduur waa wixii lagu afurayey fuduurna waa afuritaankii la afurayay oo macnihii masderka ahaa ay ficilkaba cabiraan sida wadu iyo wuduuna aynu soo marnay wadu waa waxa lagu weysaysanaya biyaha ah wuduuna waa weysaysiga naftiisa ficilkan uu ruuxu laba imanaya wuduuna ay noqonaysaa halkan kolley labada macnoba way ixtimaalaysaa walow imaka aan horreysiinayno damada aan horreysiinayno oo rasuulka ilaahay wuxuu uhi tasaxaruu suxuurta fa ina fi suxuuri bal damadaan horreysiinaynaa lagu dabdiyo intooda badanna ay ku dabdiyaane waa suxuurashadan la suxuuranayaan markaan noqonaynaa suxuurashadan ruuxu uu suxuuranayo barakatan baraka ku sugan oo barakadii mid weeyaan oo dee shaygani waa sunnihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi marka ajri iyo hawaab baa la imaatinka uu ruuxu la imanayo kuba sugan oo taasi iyado waaba ajri ina waa itibaacu sunna waxaa kaloo ku sugan mukhaalafatu ahlilkitaab nimankii ahlukitaabkaa soom weynu dee way lahaayeen laakiin soomkoodu suxuur ma lahayn oo kol hadday dee ay seexdaan wax dambe may cuni jirin si sadr alislaam ba jirtay way noo dambaysaa taasna mukhaalafadoodii iyaga la khilaafaye way kuba sugan tahay waxaa kaloo ku sugan ataqawi cala alcibaada oo ruuxu hadduu suxuurta ilaaliyo waktigeedii ku habboonaydna uu suxuurto waktigaa waagu uu dhow yahay waaga berigiisa uun horteed ee wuxuu waagu u beryayaa ama inta hore o dhan waa nin quraacdun buu la mid yahay waayo qabla duluuci alfajri kol hadduu wax cuno soomkii buu markaa u adkaysanaya wuxuu goobayaa laakiin hadduu habeenka kale barhkiisii ama kowdii iyo labadii iyo ee waagu wuxuu baryaya isagoo gaajaysanoo xikmadii lalahaa ee ataqawi cala alcibaada ma xasilayso marka taqawigaasna iyadana waa kuba sugan yahay bal waxaa kaloo iyadana kuba sugan waktigaa suxuurta oo habeenka aakhirkiisii ah waktigii dee istikfaarta iyana ay mudnaayeen ah kicitaanka ruuxu uu kacayo kolley ruuxii muslimkaa dikri buu la iman waaba la arkaa dee salaadii subax baa dhawey weysay shanshadan iyo umuurahan dikriga iyo istikfaarta iyo hadday cidi la suxuurato ama miskiin wax weydiisanayo uu siiyo markaasoo uu suxuurtiisiiyo waa daacaad kala duwan baa iyadna xasilayo bal jawaanibtaa kala duwan ayay horta barakadani kaba imanaysaa waa ficilkii naftiisii markaa suxuurashadii ayaa umuurahaasi inooguba sugayno intuba ooda barako haddii lafdiga asaxuur aan nidhaahno oo wixii la cunayay kaba dhigno iyadaa dee barako wuxuu u yahay waxaan soomkiibaaba loogu xoogeysanaya markaa waxaa soomkii aada ugu adkaysanaysa ee aad ugu xoogoobayse wixii marka ruuxu gaajoodo kaba iman lahaa ama dacfi ama akhlaaq xumo iyo taas iyo kaba iman lahaa umuurihiina lagaga badbaado waa barakadaas oo waxaan la suxuuranayaa barakadaas bay jaanibkaa kaba leeyihin waa haddii siinteena aan fadxino bal haddaba tasaxaruu fa ina fi suxuuri barakatan taasi waa barakada iyo suxuurta inooguba sugan weeye barina axaadiisi way socotaa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث عan muسى بn culayi عan abihi عan abi qaysi mawlى cmr بn الcاaص عan cmr بn الcاaص ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم qaala bal snadka muسى بn culayin horeynuu soo maro waa nin masr bal waxa weeye dee reer masr ah isagii aabihiiba markaa culayina magacan aabihii taas baa badan walow calina oo isagoo mukabarana waxa weeyaan laguma dabdiye laakiin manuu jeclayn baaba la yidhaha culayi in laba yidhaaho muu jeclaan jirin ee horeynu isagana usoo marnay waxa adigu caawa cusub abu qays mawla camr bn اcaas caas saxaabigan jaliilka camr bn اlcaas ayaa dadkii mawaalidiisaayde uu xoreeyey ayuu ninkani kaba mid ahaa kunyadiisana abu qays baa la yidhaha aadna looguma yaqaano magaciisana cabdiraxmaan ibnu thaabit baa la yidhaha waa ninkaa taabiciga ee saxaabiga xadiidka ka warinayo ninkan baa caawa inagu cusub waa nin hiqa ah kitaabkeennan aan hayna laba xadiis buu leeyahy magaciisa horta cabdiraxmaan ibnu thaabit baa la yidhaha laba xadiis buu leeyaho midi waa kan midna waa xadiis kale marka kitaabka weliba qeybtiisa dambe kuma iman doona waa xadiiskii macruufka ahaa إdا xkم الxاakم فاجتhd xadيiثkaas oo cمر بن الcاas ba xadيiثkaasba warinayey xadيiثkana cmr buu kaba wariyey ka إdaa xakم الxاakم oo inoo dambeeyana cmr buu ka warinaya msلم inta uu ku leeyahy waa intaasba bخaarيna xadيiثka dambuu ku leeyahay إdaa xakم الxاakم oo isagoo an mr can cمri ah xadيiثkaasu bخaarيna kuba leeyahy صxاaf بن حجر تهdيب تهdيب uu kuba yidhaahana abu da-uudna xadiis buu ku leeyaho isagana camr bnu caasin buu kaba wariyaa laakiin nasaa-i buu xadiid kale ku leeyo umu salamo uu ka wariya bal kutubta waxa ugu sugan ee lixda ah ee markaa ibnu maaja iyo tirmidi way ka baxeen afarta kale afartaa xadiid bay noqonayaanoo laba muslim leeyahay bukhaarina midun buu leeyahay marka abu da-uud iyo waxa weeyaan nasaa-ina labay kale leeyihiine ka nasaa-i baa umu salamo uu ka wariya laakiin saddexda kale camr bnu caasin buu kaba warinaya bal haddaba abqay aba qays ba ma can abi qaysin mawla camri can camri bn اlcaas ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi faslu ma ki bayna manaa faslu ma bayna صiyaamina wa صiyaami alkitaab fasl halkan macnaa fasil buu yahay oo fasl macnaa fasilu ma bnna bayna صiyaamina wa صiyaami alkitaab inaga soomkeena iyo soomkaa nimanka ahlu kitaabkaa waxa kala soocaya ay ku kala duwan yihiin ee kala saaraya waxaaba weye kala soocaya aklatu saxari waktigan suxuurta waxa la cuno oo suxuurtan aan suxuuranayno markaan soomayno ayaa ay ku kala duwnaanayaanba kala soocaya oo kala faslinaya ama waxa kala farqinaya soomkeen iyo soomkii ahlu kitaabka taas baa rasuulka ilahi yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa xadiidka ta inoogu sugan nimanka ahlusimaamka dee ahlkitaabkaana soomka waa loo jideeyey sida lainoogu jideeyo o ilaahay ba ka kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى اladiina min qablikum arrinta dee inaga ilaahay subxaana wa tacaala dee waa diinteennan sahlan dabacsan ee ilahay yihi wama jacala calaykum fi اdiini min xaraj in rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo soo diray taysiir bal kutubtii horeba xataa tilmaamii uu kuba lahaa inuu dee waxa weeyaan isrigii iyo aqlaashii iyagoo kuba sugnayd uu kaba kor yeelayo hadday raacaan oo kale bal umuurihii markaa asraartii ama iyo dee aqlaashii dadkii hore la yeedhe aad u cuslaaye laguma kelifay baa inaga ilaahay fadligii iyo naxariistiisa inagaba fudaydiyo shareecadeena mid sahlan dabacsan buu kaba dhigay iyagu kol haddii ay seexdaan ama ay dee waxa weeyaan wax damboy cuni jireen may jirine sidaasay ku soomayeen inagana sadr alislaam saas bay ahayd markii ay soo degtay uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum ay kaba biahayd dee wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum sidaynu soo maray ayaa ilaahay inaga nasakhay xukumkaa hore ee ahaa kol hadduu ruuxu cishahay tukada ama uu seexday inaan wax dambe laba cunahayn kolley dadkiina dhib iyo mashaqa ay kaba soo gaadhay dad dee maalintii oo dhan daalana shaqaynayay oo waktigii ay afuri lahaayeen inta afurka anuu diyaar noqon seexdo maalintiisii kusoomaa dhow dhibaata ahay maalintii dambe uguma timi iyabaaba asbaabihi aayaddu ay kuma soo degtay ahaa haddaba taas bay ahayd marka inaga uga dhexeeyo taasaa udhexeeya waana ta aan idhi waaba in waxaa kaba mida barakadan kuma sugan dee itin inuu yahay faariqah wixii kala soocaya labadee soomkeen iyo soomkii ahlilkitaabka oo iyagii aynaan waafaq ahayn khilaafayno haddii aynaan dee aan suxuurano taaba wey xagga lafdiga aklatu saxar kollay culimadu tay ku dabdiyeen hanzada oo la fadxiyo weeyaan oo akala la yidhaaho qolo qaadiciyaad baa soo naqliya malaa nusqooyinkoodii iyo riwaayaadkoodii maqaaribada in ukla ay ahayde laakiin taasi sawaab ma aha oo akla iyo ukla farqiga udhexeeya waxa weeyaan alaklatu waa masdaru mara ujeedadu mar wax la cuno haba badnaado aad baad uga dheragtida inta mar la cuno ayaa la yidhaahaa akla la yidhaaha oo imaka qadadii iyo cashadii ama quraacdii intii mar la cunayey ruuxu haba badsadee akla lagu magacaabaya ama ukla waa luqmad waa mar wax afka la geliyo suxuurtooda maha nin ay tahay luqmadaasun walow de haddii aanu wax kala hayn ay tahay taasna uu dee ku kaaftoomaya suxuuru noqonayso bal marka halkan waa taasoo aklatu saxar waa taan kuba laqbeeyey waa suxuurta wixii la cunayo ama ukla oo xadiidkii ahaa taruduhu luqmatu wاluqmataani ama aluklatu waluklataan sida lafdiba kuma yimi waa luqmo iyo ukla waa isla mid waa mar waxa lafke lakin akla waa masaru mara oo waa mar wixii la cuno aklatu saxr وxadثna yaحya بن yaحya abubakr بn abi shaybata جamيiعا can wakiicin manaa labadoodu iyagoo wada jiray wakiic ka wariyeen xa وxadaثanii abuلظaahiri qaal akbarana بn wahbi kilaahuma can musa bni culayi bhada اisnaadi waa isnaadkii makaan kaba soo baxnay xadaثna abu bakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic can hishaami can qataadaةa can anasi can zayd bni haabiti radي الlahu canhu qaal anahu qaal hishaamkani waa hishaam dastawaa'i weeye qataadana waa ina dicaama anas ibnu malik baa wuxuu ka warinayaa maanta zayd ibnu haabit marka waa صaxaabi isna صaxaabi kale xadiidkii ka warinaya laba صaxaabi baa inoogu sugan oo labadoodaba waa ansaaro walabadoodaba wada khasraj ah qaala wuxuu yihi tasaxarnaa waanu suxuuranay zayd baa odhanaya maca rasuuli llaahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay maciisi ayaanu suxuuranay uma qumnaa ilى salaati waxaanu u kacnay salaadii waa salaadii subax qultu anas baa weydiinaya zayd oo waxaan idhi buu idhi kam kaana qadru maa baynahumaa kam kaana imisay ahayd oo qadru maa kii qadarkii baynahumaa labadoodaas udhexeeyey oo macnaas waktigaa suxuuranayseen iyo waktigan salaadii loo kacay intay udhexaysay qaala wuxuu yihi markaa zayd khamsiina aaya qadru bal mudaafkii baan iskaba qadarayna halkaa hore inooguma sugnaa qadru khamsiina aayatan waxaa dhexdoo udhexaysay konton aayadood in laga aqriyo oo konton aayadood in lagaba aqriyo waa wakti aada u kooban aada u yar intaasaa waktiga aan suxuuranay ee rasuulka ilaahay la suxuuranay iyo waktigan aan salaada loo kacay uba dhexaysay وxadaثna cmr بn naqd qal xadaثna yزيd بn haarun qal aخbarana hmaam xa وxadaثna بn المثنى qal xadaثna salim بn nuuح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الاسناad أنا waa qتاaday labadooduba ka wariya labada uu sheegayaana waa hmaam iبن يaحيى الcawdي maaha hmaam iبن mنبه abu هurayre wax ka warinayeen hore usoo aragne waa nin atباcu taabiciintii ninkani kaa mid aynu isla soo aragnay hmaam iبن يaحyى iyo cmar iبن caamir labadaas baa xadiidka waxay ka wada wariyeen qتاadة qataadna isnaadkiisii waa tan aynu soo aragno waa can anasin can zayd bni haabitin radia allahu canhuma labadaasba weeye oo isnaadku waa kaa hore bal xagga marka la eego in sanadka salim ibnu nuux horeynu usoo maray oo ninka atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay cumar bnu caamir isaguna waa atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay basro magaalada la yidhaahno qaadi buu waktiyo kaba ahaa waa nin imika ay halkan noogu horeysay laakiin laba xadiis oo dambena waa leeya oo kitaabka ugu dambeeya aimada qaarkood baa yar hoos u dhiga xagga dabdigiisa iyo taasba ama barhkoodba ay ka yar daciifiyaan adugu bal waa nin marka la eego sidiisa aimadu aqwaashoodu ay isku yar khilaafsan tahay oo barhkoodna ay tawsiiqiyaan kuwana ay ka hooseysiiyaan aan odhan karno waa mukhtalafu fiih oo xadiidkiisu waa martabo xasan buu noqonayaa laakiin dee sanad hore ama sanadkaa hamaan baa xadiidka kaba horeeyo waa dariiq mutaabaca weeye kollay nin qaadi kana ahaa basro si aan soo sheegnay weeye o bal matalan sidiisa dee waa ninkaa faqiiha ah qaadiga ahaa laakiin xaggan bay dabdigiisaan heerkaa sare ahayn si xadiidku dee dariiq duruq hore dariiq hore aynoo horeeyey mid labaad baanna waa mid saddexaad kaniya bal xadiidku markaata inoogu sugan waxa weeyaan horta oo uu inoo faa'iideynayaaba ama ay tahay dee in waktiga ku habboon in la suxuurtaa uu yahay qubayl alfajr waayo rasuulka ilaahay waa waktigii u suxuurtay axaadiid kalena waxaaba kuba yimi inay dee ay tahay in dee suxuurtii laba dibdhigo marka waxaa inoogu sugan boorin la iskuga boorinayo oo taas in suxuurtii la dibdhigo ilaa qubayl alfajr loo dibdhigo walibana waktiga dee konton aayadood inta lagaba aqriyo waxa weeyaan waa in uba yare laakiin dee ta jirta waxa weeye horeynu ugu soo marray halkan aadaankana maya soomkaaba kuba soo maray labadii aadaan ee jiray aadaanka dambe ee ibnu mi maktuum aadaami jiray marka la yidhaha asbaxta macnaha waagu markuu baryo buu aadaami jiray marka waxaa sida riwaayo nasaa-i kuba timi ee inoo faaida markaasna waxa ay tahay markii bilaal aadaamay dabadeed ayuu rasuulka ilaahay suxuurtiisani ahayd waana taa aan habeenka dhaweyd soo haynay aynu soo nidhin labada aadaan inta udhexaysay wax kooban bay ahayd oo waxaa la arkaa fajrulkaadibka dabadii unbuu aadaanka horena ahaa kana ee waa duluucu lfajri asaadiq buu markaa waafaqayo waa qadar hadduu ugu bato rubuc saaca aan kaba badnayn bal haddii loogu badiyo labaatan mari gaadhsiin markaa riwaayada nasaa-i baa kuba sugnayd markii bilaal aadaamay dabadeed ayaa rasuulka ilaahay u keenay timir iyo biyo markaasuu yihi bal eeg cid ila suxuurato zayd oo malaa masjidka joogay buu ugu yeedhay waayo waktigaa dee rasuulka ilaahi gurigiisa looguma geli jirinba laakiin waktigan uu u yeedhay isagii baa la suxuurtay anasna haba keene waanu la suxuuranoo markaasuu isagii dib u weydiiyey bal waktigaa ay cuneen iyo waktigan salaadii ay u kaceen dee kol haddii aadaankiina marka waagu baryo la aadaamayo wixii la joogayeyna intaa labada ragcadood rasuulka ilaahi kaba tukanaya ay ahayd wax weyn umay dhexayn oo waa daqaa'iqun waxa u dhexaysay bal markaa waxa ay tahay in waa xikmadan laba leeya in soomkii loogu xoogaysta ayaa taa ku xasilaysa alaqal loo soo dhaweeyo un xaddee ruuxu aanu waagu uga baryin un suxuurtiisu ay noqoto oo haddii toban miri laga horreysiiyo rubuc saacad laga horreysiiyo waqtiyadii uguba ansabsanayd amataa laakiin saacad ama laba saacood ama saddex saacood ama habeenka gelinkiisa dambe la yidhaha waa lasii suxuuranaya kolley hadday suxuuri ugu xasishana xikmaddii iyo qaradkii laga lahaa ayaan meeshii xasilahaynba waxaana dhici karta arrin kalena way kuma jirtaa ruuxu hadduu suxuurtiisa ku dhaweey waa beriga waktigaa tooso marka uu suxuurto waa intaa uu ka weysaysanaye uu ka diyaar garoobayaaba salaadii ka hadhay hadduu labada habeennimo suxuurto dib uu seexanaya waxa la arkaa salaadiiba inay dhaafto ruuxaasna marka uu seexdo dee jaanibkan kalena waa umuurahan kale u dhib yaraynayaba inuu salaadii jamaacada waktigeedii hore uu haleelu kana qeyb galo xadaثna yaحya بن yaحyى qال aخbarana cabdالعaزيز بن abi xaazimi can abihi can sahl bni sacdi radي الlahu canه qolooyinkan horeynu usoo wada aragna labadana isdhalayna aabihina waa salamatu bni dinar abuxazim alacraj aynu marar badan soo aragnay wuxuu yihi saxaabigan sahl ibnu sacad أنa رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وaسلم qaaل laa yazaalu الnaasu dadku kama suulayaan bkhayri khayr inay ku sugan yihiin khayrku waa dee suni bay waafaqsan yihiin intaa oo ilaalinayaan inta ay ilaalinayaanna dee xaaladoodii iyo wanaag shareecadoodii ay u ogan tahay la ilaalinayo wixii dee sunayaasheedii iyo adaabteedii la ilaalinayo khayr iyo wanaag bay ku sugan yihiin oo fasaad iyo shar iyo waxaasay ka badbaadsan yihiinba laa yazaalu الnaasu bkhayri maa cajalu الfiطra intay afurka dedejinayaan oo ujeeddadu mar alla markaa ay cadceedu dhacdo intaa ay afurayaan eenay la sugahayn afurkoodii intay xidigo u muuqanayaan ama shaaciba madoobaanayo aanay laba sugahayn iyada taas khayr bay ku sugan yihiin oo dee sunii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayay waafaqsan yihiin xaaladooduna ay waa u hagaagsan tahay oo markaa inay fasaad ku dhacaan ama mukhaalafo ku dhacaan bay kaga badbaadayaan tan laa yazaalu الnaasu bkhayri ma cajal fitr riwaaye axmed lahaayo lakin xadiid abu dara ayaa maxay idhi laa yazaalu الnaasu bkhayri ma cajal fitra waaharu suxuur oo axmed iyo inta ay dad dedejinayaan afurkii ay suxuurtiina dib dhigayaan laakiin dedejintan waxa ay tahay waa marka la hubsado cadceedda inay dhacday haddii shaki jiro oo ruuxuu shaki kaga jira cadceedda dhicitaankeedii iyada markaa waxa weeyaan uma degdegayo oo uu iska hubsanayaayo waa marka la xaqiiqsaday cadceeddii inay dhacday inaan lasii sugin oo bal aan lasii sugin hagaag dhulka u yar madoobaado ama xidigii ay muuqdaan iyo waxaa lala sii sugin taasba weye haddii meeshii shaki jiro iyada markaa laguma degdegaya waa laska hub waa la iska hubsanaya xdثna yaحyى بن yaحyى وabu qurayb mحamed بن العلاء qال أخbarna abu mعaawiyaة عan الأcmaشh عan cmaaraةa بn cmayr عan abi cadyةa qal anahu qaal sanadka intiisa hore waa dad aynu soo aragnay oo dee barhkoodna way kitaabka ay ku badan yihiin sa abu mعaawiye iyo acmash iyo labada sheekee mslim iyo cmaaraة بn cmayr marar hore waan soo marna waa nin taabici oo hiqo ah dabaqada qataado iyo zuhriyo dabaqadoodii oo adigu hiqo ah weeyo oo cumaaratu bnu cumayr laakiin maxaa caawa cusub abu cadiya ninkan la yidhaaho abu cadiya kolley kunyadiisan waa mashhuur buu ku yahay oo xagga nisbadiisana alwaadiciyo alhamdaaniyu yimaada ujeeddadu reer ballaadhnaayo reer hamdaan la odhanayay jiribka midoo bani waadic la odhanayay ayuu kaba dhashay ya xadiid kalea ma waxbaa idin dhexeeya labada xadiid soo caadi mahi ya snd waa ka booday sax wey xadiidaha gartay وxadaثna qtaybaة qal xadaثna yacqub وxadaثnii زahيr بن xرb qal xadaثna cabdالرحمن بن mهدي عan سfyاn wa سfyاn الthawrي kilaahma waa yacqub iyo سfyاn عan أbي xaزimi عan sahl بn sacd رadي الlaه عanه عan النabiy slى الlaه عليه وsلم bmثlه waa xadiidkeenu kala soo baxnay halkan sanadka aqriya abu cadiyahan kolley magaciisa malik بn camir way yidhaaheen malik ibnu abi caamirna way yidhaaheen barhkood malik ibnu xumratana way yidhaaheen magacyo kalena waa lagu sheegay ee waa nin axaadiistiisa aada u yar taabiciintii waaweyneyd buu kaba mid yahay oo dee kolley masruuqan iyo buu ku dhow yahay oo isaguba waktigii rasuulka nin jirayba ahaa kitaabkeenana xadiidkan oo dee laba dariiq yeelanaya ama dee uu laba gooriyo soo celiyey ayuu ku leeyahy meel dambe kuma laha waa abu cadiya ama masruuq de waa taa ay ninkan ay wada socdeen caaishana in badan wax kaba wariyey horeba waataynu usoo aragnay masruuq ibn ajdac haddaba wuxuu yihi dakaltu waan galay ana aniga iyo wamasruuqun calaa caaishata uma almu'miniin baanu usoo galay faqulnaa waxaanu nidhi yaa uma almu'miniina mu'miniinta hooyadeedoy rajulaani laba nin oo min asxaabi muxamedin salى اllahu عalayhi wasalam nebi moxamed asxaabtiisa kaba mida axaduhumaa midkood yucajilu waa dedejinayaa aliftaara afurid marka uu sooman yahay afurkuu dedejiyaa markuu arkaa cadcadda inay dhacdayba uu afuraa wa yucajilu waanu dedejinayaa asalaata salaadii oo markaa uu afura dee dabadeedba salaaddii maqrib buu tukanayaayo markay cadcaddu dhacay dabadeedna salaada maqrib waa tukada waa salaaddu waa tii maqriba waalaakharu ka kale yu-akhiru waa dibdhigaa oo wuxuu dib dhigayaa aliftaara afurkii markay cadcaddu dhacdo ma afure waxoogaa buu sugaa uu kaadiyaa wa yu-akhiru waa dib dhigayaa asalaata salaadiina waa salaadii maqrib oo iyaduna cadcadda dhicitaankeeda waa ka dambaysiiyaay oo isna waxoogaa buu yar sugaa bal ka waran labadaa nin ee asxaabtii rasuulka ilaahay labadooduba kaa mida ficiladaa laba imanaya taas ka waran bay ku yidhaaheen qaalat waxay tidhi caaisha ayuhuma aladii yucajilu اlifطaara wayucajilu salaata waa ayuhumaa koode weye waa kumaka aladii kaasoo yucajilu dedejinaya alifطaara wayucajilu salaata kan ifطaarkana dedejinaya salaadana dedejiya waa kee waa kuma ayay tidhi qaala wuxuu ihi abu cadiya qulnaa waxaan nidhi cabdullaahi huwa cabdullaahi yacni ibna mascuudin waa cabdullaahi ibni mascuud baa nidhi qaalat caaisha waxay tidhi kadalika saas oo kale saa uu ninkaasi yeelay in ibnu mascuud oo ahaa tacjiilka iftaarkiiyo salaadaba ayuu kaana ahaa yasnacu midda sameeya rasuulu llaahi sala اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi saasuu yeeli jiray oo markaa cadcaddu ay dhacdo markaaba waa afuri jiray salaada maqribna waa tukan jiray ee muu kaadin jirin oo muu dibdhibi jirin zaada abu quraybna abu qurayb wuxuu siyaadiyey oo macnaa waa laba sheekoo muslim baa inoogu sugnaa yaxya ibnu yaxya iyo abu qurayb haddaba riwaayada yaxya intan dambe kumay sugnayne abu qurayb baa riwaayadiisa waa xadiidkii bay la socotaa uun abu cadiye markaa uu saxaabigii ama taabiciga warinayena ahaa ayuu laba socotaa iyo caaisho bal maalan markay u sheegayeene wuxuu siyaadiyey wاlآakharu ka kalena abu musa waa abu musa alأshcari bal riwaayo labaad buu leeyahay waa tan وxadaثna abu quraybi qaal aخbarana بn abi zaydةa can اlacmaشhi can cumaaraةa can abi cadiyata qaal anahu qaal sanadku waa intii hore inu soo maray lahuma halkaa abu qurayb markii hore wuxuu ka warinayey abu mucaawiya oo axfad الnaasi lxadiiث اlأcmash ba ah xadiidka acmash ninkii dadka ugu dabdiyo itqaan badnaa markaas indhalana uu haa isagoo yar indhabeelay ee halkii abi mucaawiye maanta maxaa yimi ibn abi zaida yaxya ibn zakariya ibn abi zaida inta kale waa isla mid qaala wuxuu ihi abu cadiya dakaltu ana wamasruuq calى caaishaةa radia allahu canha faqaala laha masruuq masruuq baa su-aasha laba yimide way wada socdeen oo arrintana way u wada socdeen rajulaani min asxaabi muxamadi salى اllahu alayhi wasalam waa laba nin oo rasuulka ilaahay asxaabtiisii kaba mid ah kilaahuma waa labadooduba maaha dee laa ya'luu can alkhayr waa mid kastoo labadooda ka midi laa ya'luu ay laa yuqasiru weeye kama gabaad kama gaabinayo ama kuma gaboodfalayaba ama kama gaabinayo wey laa yuqasir macnaa laa yatruk walaa yubadi can alkhayr khayrka oo mid kastaaba nin khayrka u degdego weeye midee khayrkii kadib dhacaya jaanibkaa gaboodfal isagu kuba dhihi ma jirto labadooduba oo dad khayrka ku dadaala laakiin maxay ku kala duwanya tan xagga kilaahuma laa ya'lu can alkhayrna kilaahuma waa mubtade oo laa ya'lu can alkhayrna khabarkii bay dhacaysaa kilaahuma lafdiguna dee marka la eega lafdimee macno ahaan waa macnahan musano ah oo waa laba dee malaa waxay taasi keeni lahayd tadaabuqii mubtadeye khabar kaba dhexeeyey in laba idhaaho kilaahumaa laa ya'luwaani can alkhayr oo inay labaa laga warramayey ee laa ya'luwaani can alkhayr la yidhaaho taas baaba malaa yar xaggii tadaabuqi kaba dhexeeyey mutadiye khabar laakiin waxaa jirta lafdigan kilaa xagga macnaha dee san oo kale musanaha kaba ahaado waayo waa mulxaqaadkii musanaha kila iyo keltaa ee xagga lafdiga waa ka mufrad marka in badanna waxaa la ilaaliyaa xagga lafdigoodii un baa la eegaa mufradkaasa daraaddeed baa waxyaalaha kaba dambeeya ifraad ahaan ay u yimaadaan sa halkan oo kale xagga macnahoodu musane haba ahaado oo qurd qur-aankaba qur-aankana waa sida kuba timalaa si kale kumaba iman kilta ljannatayni aatat ukulaha oo laba jannay ahayn labadii jannaba ama labadii bustaanba haddana aatataa may iman aatat waa mufrado ujeedadu lafdigoodi lafdigan kilaa waa lafdi mufrada macnaha ayaa tasniyadu ay kuba sugan tahay marka waxyaalahan raacaya san dee wixii khabar u dhacayiyo taas lafdiga gaaliban laba ilaaliya ama luqada hore ay tahay oo qur-aankana waa luqada kuba timaada marka tan bay u timi laa ya'lu can alkhayr ee laa ya'lu waani aanay noqon oo macnaa waa mid kastoo labadooda kaba mid eh laa ya'lu can alkhayr marka axaduhumaa midkood yucajilu almagriba walifطaara wاlآakharu yuahiru almagriba walifطaara faqaalat waxay tidhi man yucajilu magriba waliftaar waa dayna salaadii halkii riwaayada hore aan kusoo aragnay waa salaada waata maqribay waa kuma ka salaada maqrib dadejiya iyo afurka qaala wuxuu ihi cabdullaahi faqaalat waxay tidhi haakada kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam yasnacu rasuulkii ilaahay sidaasuu samayn jiray bal markaa ta iyada xadiidka inoogu sugan de waa in markaa ay cadceedu dhacdaba la hubsado inay dhacday in loo degdego afurkii salaaddii maqribna markaasaa la tukanayaa looga degdego taas baa iyada xadiidka inooguma sugan horena xagga salaada waqtiga waynu kuba soo marayo walow ay dhacday rasuulka ilaahay waqtigaa waqti ka dambeysay inuu tukaday laakiin taasi waxay isagoo caddaynaya ilaa waqtiga inta uu gaadhsiisay ee ficil ku caddaynayay e e laakiin dee say ahayd markaa ay cadceedu dhacdo ayuu salaada maqribba tukan jiray xagga labadan saxaabina dee midkoodna sunii rasuulkii ilaahaya si uu yeeli jiray buu ogaa midna taasi waxa weeyaan waanu isagu tan ijtihaad bu u laba yimi ijtihaadkiisina ma'juur buu ku yahay hadduu sunii halkan khilaafayna macduurun buu noqonayaayo waa wax ka qarsoonaayo dee cilmiga ruux keliya ma wada koobo asxaabtii waaweyneyd iyagoo kaba mida culimadii saxaabada labadooduba ay kaba mid yihiin dee si raggii kale iyaguna kibaara saxaaba kibaara culamaai saxaaba waxyaalo rasuulka ilaahay sunihiisii kaba mid ahaayoo cilmi ahayo kaba qarsoona oo bal cid ka suxbo yarayd oo aan cilmigooda lahayn oo kale ay ogeydsay u jirtay unbay tanna noqonaysaa marka waxa weeye marka waana sabab asbaabahan culimadu markay isku khilaafaan xukun masale asbaabaha khilaafka keena mid kaba mida oo midkood baa daliilkii ama dee xukumkan daliilkiisii uu soo gaadhayaa midna daliilkaas baanu ogeyn ama uu dee agtiisa aan kuba sugnaaninoo markaasuu ijtihaad kale laba imanaya ama cumuum kale ha xujaysta ama wax kaleo dee taa kolna waa waafaqaya daliilkii kolna uu khilaafaya marka uu khilaafo dee isagii macduur buu ku yahay waxaan ijtihaadkiisii gaadhsiiyeyna majuur majuur buu ku noqonayaa ajrigii ijtihaad ku yeelan waayo tan inay qasad umuu khilaafin laakiin arrin baa meeshood imanayso aimada madaahibtana taasi way kaba dhacdaa iman baa dee daliil agtiisa kuba sugnaanayaayo daliilkiibuu xukumkii uu faa'iideynayay kuba tegayaa imaam kaloo aimadii madhabaha kaba mida ayaan daliilkaasi agtiisii kuba sugnayn ama u arkayo inaanu sugnayn oo markaasuu khilaafaya ijtihaad uu macduur kuya kuba khilaafaya marka isagii macduur haba ahaadee laakiin dadkii atbaacda madhabka ahaa ee dee san dadkii ee iyagu daliilka arkay inay idhaahaan dee madhabtayadii un baatan oo kol haddii imaamkii hadda isagoon shaygan ogeyn ama aanu agtiisa ku sugnaan u khilaafay me anaguna halkii unbaa qowlkii madhabeed aan raacinaa taas iyagu macduur kuma noqonayo waayo sababto iyagu daliilkii bay arkeen agtoodiibu ku sugnaaday markaa dee laa xujata liaxadin maca qowli rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam marka isagii haddii kaba qarsoonaato taa u khilaafuu macduur kuma yahi kan isagoo tan arkay agtiisa u kuba sugnaaday haddana madahbaan ukhilaafay isagu macduur ma noqonayo oo dee isagii lamid noqonayo macduur ma noqonayo bal tanna markaa waa asbaabaha khilaafka mid kaba mida ayaanay yihiinba umuurahani inay ruux wax soo gaadhay ama nin caalimo kii kale aanu soo gaadhin oo ijtihaadkiisii markaa dee isaga kolna uu ku waafaqo kolna uu kuba khilaafo arrinkii baabu bayaani waqti inqidaai sawmi wa khuruuji nahaar wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani waqti inqidaai soom bal soomka waqtiga uu dhammaanayo markay dee soomkii uma atimu siyaama ila leyl baa ilaahay yidhi haddaba soomkii lasoo soomanaa maalin baa la soomaye bal waqtigaa uu kuba joogsanayo ee soomkii go-ayo iyo wa khuruuji nahaari nahaar maalinta bixitaankeeda oo yoomka ama nahaarkan ahayd maxal soom ahayna habeenku maxal soom ahay bal bixitaankiisi inta uu ku egyahay ee uu dee yoomkiiba uu ku baxayo ee uu ku ekaanayo xagga marka la eego yoomkii xdثna يحyى بن يحyى وأbو كرyب وبن نمyر واتفqوا في اللفظ qال يحyى أخبرnا أbو معاaوية وqال بن نمyر xdثna أbي وqال أbو كرyب xdثna أbو أسامة جميعا عن هiشام بن عروة bal waxaa la arkaa cibaaro inagu yar cusub weeyaan u yar fiirsana un saddex sheekh baa msلم leeyaho saddexdoodaba xadiidka uu ka wada maqlay xadaثna yaحya بن yaحya وabu qurayb وbn nmr maaha inay meel wada fadhiyan de mid kastaba gaar ahaantiisa uga maqlay weliba keligii mahayna dad la jirayahay haddaan eegno اصطilaaxoodii ahayd ruuxu markay cidilo joogtay inuu xadaثna isticmaalo hadduu keligiiyana xadaثani isticmaalo markaa sheekhu muxuu yihi wاtafaquu fi lafdi anaa lafdiga xadiidka inoo soo socdo way isku waafaqsanyihin lakiin arrin baa jirta saddexdoodan mslim aynu awal hore inagu banaan jiray inuu saddex israaciyo kol kol waxay ku kala duwan yihiin siiqada un ay tahay midkood oo akhbarana yidhaah ama mid xadahana yidhaah siiqadii ay ku kala duwan yahin lakin ay isku wada sheekh yihiin maanta midna mid laba sheekha lafdiga xadiidkay wada wadaagsanayaan muslimna sheekh bay u wada yihin laakiin nin kastaa sheekh gooniya sanadka xagga dambey kaga kulmayaane iyaga sheekhyadoodu way kala duwan yihin lafdigu markaa uu sheegaya waa lafdiga xadiidkay isku waafaqsan yihin weya xaggii sheekhyada way ku kala duwan yihin oo muxuu yihi qaala yaxya akbarana abu mucaawiya yaxya ibnu yaxya isaga muxuu yihi abu mucaawiya noo warramay وqاl بن نmayr wa mحamed iبn cabdالlahi بn نmayr isaga muxuu yihi xadaثana abi wa abihi cabdالlahi بn نmayr وaqaala abu quraybi muxuu yihi xadaثana abu usamata oo markaa yaxyana abu mucaawiya mحamed iبn khazin baa u sheeka mحamed iبn cabdالlahi بn نmayrna abihi cabdالlahi بn نmayr baa xadiidka ugu sheeka mحamed iبn اcalى abu quraybna xamad iبn usama abu usama u sheeka lakiin saddexdaa sheekhay leeyihin ayaa marka dambe isku sheeka jamiiعan markaa saddexan dambe ee waa sheekada mslim sheekhyadoodu iyagoo dhan bay maxay ka wariyeen can hishaam bni curwata can abihi can caasim bni cumara can cumara radia allahu canhu qaala anahu qaal markaa hishaam bni curwa saxaab taabici aada u yar aabihina waa taabici dhexo laba taabici oo kala yar baa xadiidka sanadka inoogu sugan caasim bni cumar ibn اlkhadaab weeye oo aabihii buu isna ka warinayaa cumar ibn اlkhadaab waxaana laba yidhaha rasuulka ilaahay xayaatadiisii wuu dhashay oo haddii jaanibka aan ka egna aragtidaas ee amar waxa weeye waa ru'yada saxaabiga abuu xaggaa noqonaya riwaayadee saasi aanu noqonin be marka hadday taasi nooba sugnaato isna waxaabuu noqon jaanibka markaan suxbo ugaba sugno inuu dee saxaabi isna saxaabi kale kasii warinayo weliba waalidkiia se labadaa horeba isugu waalid ahaayeen ee caasim bni cumar bn khadaab can cumara radia allahu canhu qaala anahu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi idaa aqbala leylu habeenku hadduu soo qaabilo bukhaari xadiidkan halkan waxay riwaayadaysay limin haa hunaa dhinaca bari buu ishaaray oo haddii habeenka madowgiisu halkaa ufuqi uu ka soo muuqdo taas oo uu ka soo qaabilo habeen ka soo qaabilaya waa dulmadii mugdiba halkaa ama dulmadiiba halkaa ka muuqanaysa waa adbara uu daba jeediye annahaaru lafdiga bukhaari halkan wuxuu aha min haa hunaa dhinacii maqrib buu tilmaamay oo cadceed ayaa sii dhacaysa way dhacdayba cadceedi maalintiina ay xaggan uu ka daba jeediyaba wagaabat ishamsu cadceedina ay qarsoonto ay qarsoonto laftii baa inoo dambeeyey kharabat oo dee halkan ka loo jeedaya waayo kharabat way kasii khaasantaho kharabatna waa ay dhacdo kaabadna xataa hadday dee waraa jebel ama waraa saxaab ay ku qarsoonto khaabat waa la odhanaya laakiin tii loo jeeday waa kharabada inoo dambaysa ay cadceedina dhacdo faqad afطara uu afuray asaa'imu ruuxii soomanaa waqtigu afurayay uu galay waqtigaa soomkii waqtigiisi uu dhammaaday waqtigan uu galay isaga markaa galay waqti maaha soom waqtigii uu soomayey baa ayaa galay lam yadkur ibnu numayrin tani waa waracii iyo ixtiyaadkii badnaaya muslim saddexii sheekhe uu lahaa xadiidkana uu yihi waa isku waafaqeen ayaa wuxuu leeyahy ibnu numayr isagu muu sheegin faqad maana maxay noqotay cibaaradiisii afdara saaim afdara saa'imu faqad baana isaga laftigiisa kuma sugnayn bal xadiidka kolley waa axaadiid kalena waa inoo dambaysa ayaanu xadiidkanba ahaanin be rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saddex arrimood buu israaciyey halkan idaa aqbala leylu iyo wa adbara الnahaar wagaabat الshamsu saddexa arrimood waxaana ay culimadu yidhaahaan san halkan sharaxaba kuma sugan mid ahaan saddexoodu mid kastaaba labada kale uu laasimsanaya oo habeenkan xaggan ka soo qaabilaya haddii dee daruur iyo waxa weynoo qariyey meeshii aanu jirin dulmada halkaa ka muuqanaysa waxay ka dhigan tahay idbaarkii nahaareed iyo cadcadda dhicitaankeedii bay kaba dhigan tahay in gharabati shamsa ama kaabati shamsa haddii la yidhaha dhicitaankeeduna adbara nahaar iyo aqbala leylna wuu imanaya adbara nahaarna waxa weeye ujeedadu mid kastaba labada kale way laazimayaano waa umuuro ee waxay leeyihiin waxaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caley halkan isu raaciyey oo uu jamciyey waayo mid kastaba haddii imanka kharabati shams arrinku waa dhan yahayba labada kalena waa waxa laazimaye israacitaanka halkan waxaa keenay ba awqaadda qaarkeed bay kala hadhi karaan ruuxu isagoo dee meel isagu kasoo qaad waadiya ama dee buuro dhexdooda ayuu kuba sugan yaho cadcadda dhicitaankeedii uma muuqdo cadcadda dhicitaankeedii dulmadii kaliya waxyaalaha muuqanaya bal markaa oo wuxuu ictimaadsanayaba iqbaal adalaam iyo idbaar diyaa oo kale adbar nahaar macnaa waa iftiinkiisii baa xaggan ka socday oo ka daba jeediyey weeye bal markaa waa umuuro islaazimaye laakiin kolkol baa dhici karta inay waxyaalo kale oo yimi oo meesha lagu sugan yaye ay midkood meesha ay kaba saaraan oo dee tasan ba adigu laysu raaciyeye way islaazimayaan taasi iyadu waa mid xagga u afurayna kollay san ku laqbeeya maxay noqotay waxaa galay waktigii uu afurayey baa galay oo aftara saa'im macnaha dakala waqtu ifطaari macnaha waktigaas isaga hadduu doonaha sii afxidhnaado laakiin waktigii afurkii uu galay weeye walow dee loo diidayo wisaalkiisa inoo dambaysa waktiga afuray taas waa mid hoosta dee anjade iyo adhame iyo acraqa iyo waxyaalahaas oo kale alfaadihii macnaa anjada waa dakala fi najdi adhama dakala fi tihama oo kale taas waxaa kaloo barhkood ay yidhaaheen faqad aftara saimu xataa xisan yaan u afurin be xukman waa ruuxa furan ma soomano de waana kolley wax isku dhow maba soomano ruuxaasi oo waktigan kal haddii la gaadhay habeen bay noqotay maalintii way baxday maalintaa ma xarsoomad habeenku ma xarsooma markaa maba soomanay ka dhigan tahay xataa waxyaanu cuninba xisan yaan u afurin be laakiin xukman uu afuray bal in taa kalena waa dee waktigii uu afurayey baa gaadhay oo taa kalena waxaan uhorreysiinay haddii la leeyahay ruuxani asal ahaan waa afuray oo ficlan waa ruux afuran wisaalka inoo dambeeye la leeyahay la xarimay la yidhi wisaal ha xidhiidhinin oo kale ayaa waxa weeya meeshii dee ahaan layd ruux afurani waxba ma xidhiidhin kolle waa afuran yahay marka wisaalkaa inaan dee xukunkaasi yimaadeen baa meesha ka yar laazimaysa ama kaba iman lahayd eba waxaan lena waktigii waa furayey waa galay markaas weeye haw degdego waxba yaanu la sugin marka inuu dhulku madoobaad shaacu madoobaada iyo ama xidiga uu muuqdaan iyo waxaas وxadثna يحyى بن يحyى qال أخبرnا هushيم عن أbي إسحاq الشhaybاniي عن cabd للhi بن أbي أوفى رadي الله عanه bal xadيidkana waa xadيiث isaguna rubaciyaadkii mslim kamida asanidiisa kuwii ugu caalisanaa weeye dadkuna waa dad aynu soo wada aragnay xadiidkuna duruq xoogaa ayuu yeelan doonaa abu isxaaq الshaybani baana isugu wada imanayaan سlayman iبn abi سlayman oo hore aynu usoo maro صغaaru taabiciin ah صaxaabiguna waa cabd للhi بن abi أوفى radي الlahu عanه abdina waa صaxaabi san markan dhawadiisa kaan kusoo aragne qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanu ayn maca rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam fii safarin safar fii shahri rabadaan bil rabadaan oo bil rabadaan annagoo iyadoo ah ayaanu rasuulkii ilaahay la soconay safar baanu ahayn macnaa iyaday rabadaan tahay ayuu ay safar yihiin ayuu rasuulki ilaahay soomanaa dadkii la socdayna way soomanaayeen kollay dee inta aan ognahay ee aynu dee naqli u hayno iyadoo rabadaantay rasuulka ilaahay safar uu galay midi dagaalkii beder oo kale rabadaan bay ahayd waana kii u baxay waqtigii qaswadii beder ay dhacday waxaa kaloo iyadana qaswadii fatxu maka rabadaan dhexdeed bay dhacday dariiqa intay sii socdeenna rabadaan bay kuba jireen rasuulka ilaahayna intii badnayd ilaa maka lagu soo dhowaanayay uu soomanaaba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ruuxaana halkan xaafid ibnu xajar raajax yeelaa inay gaswadii fatxi ay ahayd oo wuxuu taa u raajax yeelaa cabdillah bn abi awfa dadkii beder joogay ma ahayn oo lamuu socon oo dadkii beder xaadiray ama dagaalkaa ka qayb gelay ina abi awfa kumuu jirin saa daraaddeed waana kan u la socday imaka safarkan uu la socdaa rasuulka ilaahay bal taasaa markaa beder meeshii ka saaraysa balfadxuma kaba kubadda falama qaabat ishamsu cadceedda markay qarsoontay dhacday ayuu qaala yidhi yaa fulaanu nin buu rasuulka ilaahay la hadlayaa waana la socdaaba hebelow riwaayaadka qaarkood baa bilaal kuma yimi lafti shucba lahaabaa saaxiiba sharaabi waa ninkii sharaabkiisa hayay inzil dhaadhaco fajtax lanaa bal inoo laaq weeye waxa weeyaan waa sharaabkeeni iyo sawiiqeeni taas inoo laaq aljadxi waxa ay tahay uun waa khaldu shay waa shay dee wax lagu daro inta badantay isticmaali jireen waa saa imaka boorash oo kale haddii ama caano ama biyo lagu laaqayo taas oo kale taas baa imika jadxi lagu magacaabaa iyaga waktigoodna sawiiqo waa salool dee la tumay taas bay ahayd oo kolkol ay dee qaadan jireen sawiiq taa la odhan jiray waa la saloolay waxibaa dee tabudo laga dhigay inta la tumo dee safaraduna way u qaadan jireenoo haddii caana la helana waa lagu darsan jiray haddii kalena biyihii baa lagu laaqanayo markaasaa sharaab ahaan loo cabayay isagii buu ku yidhi bal almijtaxna waa qori afkiisu soo yargodnaayo waxyaalahaas ay isku darayaan ama isku qasayaan ay ku qasi jireen ay ku laaqi jireen baa mijtax la odhanaya mijtaxa la odhanayay bal marka waana la soomanaa wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay inzil dhaadhaco fajtax lana waktigii daa furaynaa gaadhee sharaabkeenii ama sawiiqeenii wax inoogu qoy oo inoogu laaqba qaala wuxuu yihi ninkii yaa rasuul allahi ina calayka nahaaran maalin baa korkaaga ah oo isagu dee iftiinkii cadceedda way dhacday rasuulka ilaahayna wuu arkaa laakiin de waa markay dhacday unoo casaankeedii iyo ama iftiinkii maalineed waa muuqdaa wuxuu isiri malahana malaatu isagu ictiqaadsanayey taasoo ba'da mooye inaan la afurayn buu isagu qabay ama uu ictiqaadsanaayay laba ahayn markaasuu yihi ina calayka nahaaran maalin baa korkaaga oo weli dee maalinta waa baaqi wuxuu isleeyahay xumradan muuqata ee cadcadda xumradeedii malaa dee waa intay ba-ayso weli waa maalinun waa su isagu islahaa qaala rasuulka ilaahay wuxuu ku celiyey hadalkii oo inzil fajtax lana dhaadhaco ee waa arkaa rasuulka ilaahay ila isbe waxa weeyaan wixii inoo qoyo inoo laaq fanazala fajadaxa faataahu bihi sharaabkii uu isagu dee waxaan ay siteen sida biyihii oo kale ugu qooye ee ugu laaqay ama khaldu shay baan idhi bikayrihi baa jadxi la idhaahay ayuu ulaba yimo fashariba الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa cabay uma qaala wuxuu yihi uma qaala maya wuu ishaaray biyadii gacantiisiibuu ku ishaaray oo muxuu yihi idaa gaabat الshamsu min haahuna waa xaggii galbeed buu ishaaraya cadceeddu hadday kaba dhacdo xaggan waja-uu yimaado alleylu min haahuna habeenkuna waa marka leega ufuqi de marka ay dhacdo madowga halkaa kasoo muuqda dulmadiiba halkaa ka muuqata habeenkuna uu xaggan waa xaggii bari uu kaba yimaado faqad afdara الsaa'imu ruuxii soomanaa uu afurayo macnaa waqtigii uu afurayey uu galay taas buu yihi xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna caliy bn musirin wacabaad bn اlcawaami can الshaybaniya bal xadiidka duruq baa uu yeelan doonaa inoo dambaysa oo imaka dariiqe kalena way inoo dambeeyaan siaan marka horeba sheegay shaybani bay isugu imanaysaa wixii furuuqee u yar dhexeeyana isagaa inoo sheegaya muslimo riwaayaadku ku keenaya markii hore maxay ahayd waa riwaayada uu ku bilowday xadiidka hushaym ibnu bashiir baa abu isxaaq shaybani kaba warinayey imikana maxaan haynaa waa caliy bnu musir iyo cabaad ibnu cawaam labadaas baa shaybani kaba warinaya maxaa laftigoodna iyo qaala kuna maca rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam fii safarin eeg laftigii fii shahri ramadaan kuma sugna halkan fii safarin falama gaabat الshamsu cadceeddii markii ay dhacday ayuu qaala lirajulin ku yihi inzil fajtax lana faqaala ya rasuul الlahi low amsayta lowdan litamani baan kaba dhigayna una waxba shardiyo kaba dhigayno manaa haddaad galabaysato macnaa waxa fiicnaan lahaydun malaa dee adoo galabaysto cadceeddu ay dee waktigii ama cadceeddii ay hagaag u dhacdo isagii waa si ay laba ahayd oo xumradan iyo casaankan ama iftiinkan u arkayu sileeyay weli dee maalintii waa baaqi qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi inzil fajtax lana qaala ninkiiba haddana wuxuu ku celiyey ina alay ina calayna nahaaran weli maalin baa korkeedna oo mala wuxuu islahaa rasuulka ilaahay aada uma eegin ee khilaaf uma ahayn oo rasuulka ilaahay diidbo ee wuxuu islahaa sidana wu u haystay ama sidan bay laba ahayd gees kalena wuxuu islahaa malaha rasuulka ilaahay aada ma iftiinkan xaggiisa maba eegin markaasuu yihi fanazala ninkii baa intuu hadalkaa yidhi baa rasuulka ilaahay dee saynu soo maray inoona dambaysuu ku celiyey inzil fajtax lanaayo fajadax lahu fashariba uma qaala idaa ra'aytum leyla qad aqbala haddaa aragteen habeenkii oo qad aqbala min haahuna wa ashara biyadihi naxw almashriqi faqad afdara asaa'imu ruuxii soomana waa afuray وxadثna abu kamilin qaala xadaثna cabdالwaxidi qaala xadaثna sulayman الshaybaniyu imikana nin afraad baa yimi o adee waa xertii sulayman shaybani abu isxaaq baa markii oranayda waa sulayman cabdulwaxid ibn ziyaad qaala wuxuu yihi markaa sulayman samictu cabdالlahi bn abi awfa radي الlahu canhu yaqulu sirna maca rasuuli الlahi slى الlahu عalayه wasalam wlxaal huwa saa'im uu sooman yahay falama garabat الshamsu cadcaddi markay dhacday ayuu qaala yihi ya fulanu inzil fajtax lana mila xadiiث ibni musirin wacabaad ibn اlcawaam marka xadiidkan uu leeyahay cabdulwaxid oo abu isxaaq kaba wariyey wuxuu la mid yahay ibnu musir iyo cabaad ibn alcawaam kii imika inoogu dambeeyeynu kaba soo baxnay hushein baa kasii horeeye hadda riwaayadiisu ee waa labadan dambe riwaayada labaad وxadثna بن أbي cمر أخbarana سفyاn wayna cuyaynaxa وxadثna إسحاaq qال أخbarana جrيr kilahma عan الshaybاني eg waa jrيr بن cabdالحamid iyo سفyاan بن cuyayna ayaa maantana xadiidkii yay ka warinayaan wa الshaybاni عan الshaybاni عan بn أbي أwفى x وxadثna عubayd للh بن معاad qال xadثna abي abي ومعاad بن معاad x وxadثna بن مثنى qال xadثna محamed بن جaعفr qاala waxay yidhaheen mعaad بن mعاad iyo محamed بن جaعفr xadثna شhuعbaة شhuعba yuu ka warinaya can الshaybاniي dhowrn oo kale imakana inoo soo kordhay oo asxaabtii shaybاni un kaba mida عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسر وعباد وعبد الواحد وحديث كان شعبنا وحو لا mid yahay ابن مسر iyo عباad iyo عبدالواحد xadيiثkoodii buu laba mid yahay walaysa في xadيiثi أحad minهم intan dambe eeg waa لix baabay noqonayaan markaas xadiiثkoodi markaas midna kuma sugna في شهر رمضان ولا qwله وجاء الليل من hahuna إلا في رواية هushaym وaحd ujeedada هushaym بن بشير baa riwaayadiisa keli ahaantii ayaa lafdiga في شهر رمضان iyo وجاء الليل من hahuna waa cibaaradoodii idaa ra'aytum leyla qad aqbala min haahuna iyo alfaadaha kaleynu soo maray une lafdiga fi shahr ramadaanna kumay sugnayn lakin xadiidku waa xadiid keliya waa waxyaalihii dee ay barhkood xafideen barhkoodna aanay xafidin bay arrintani tahay xadiidka ta iyada inooguba suganna horta ee ruuxu isagoo safara inuu soomi karaa xadiidka ama taasi ay banaantay way inoogu sugan tahay ilaahay subxaana watacaalana waa kan inoo ruqseeyey marka aan safarka nahay inaan soomkii dayno waa ruksa oo waa rukso laynoo rukseeye maaha inay waajib ruuxa ku tahay kol hadduu safar yahayba inuu afuraa taas maaha ee waa ruksanoo way bannaan tahay ruuxii arkay inuu dacfi u imanaya ama mashaqo dareemayaana ruksadu qaadan karaa kii u arkay inaanay wax mashaqaa ugu sugnayne kolley waa lagu leeyo dib buu u qallayn doonaaye iyada kaasna ee doono inuu imikaba iska sii soomana looma diidayo allahuma haddaanay mashaqo iyo dhib lahuba aanay ruuxa uga imanayno hadday mashaqo iyo dhib adagi uga imanayso de way noo dambaysaa laysa min albiri asiyaamu fi safar waa soomkii mashaqo ay kaba imanayso lakiin marka kale soomku waa ruksa uno ninkii ruksada ilaahay qaataana waa saxfa biha wa nicmat ki isagu quwo intoole iska soomana iyadna way u banaantay axaadiisna way inoo dambaysaaba bal riwaayaadka muslim ee jaanibkaasi waa riwaayaad badan oo macnahoo dhamina inooguba dhayo mala aimada kale sida bukhaariya iyo halkan riwaayaadkiisa ino ayaa inoogana urursanaanaya inoogana si yar badnaan doono haddii ala yidhaha markan gaadhno ee bal waxaan leenahay taasi waa xadiidka ta inoogu sugan waa kan rasuulka ilaahay soomanaan oo bal waxaa halkan sharaxa iguba sugan in soomku uu kaba mudan yahay afurka ruuxii aanay mashaqo kasoo gaadhahayn bal taasi waxaa kaloo iyaduna inoogu sugantay baabka u baabaysaa kolle dee cadcadulcado waqtigii soomku inuu dhammaaday dee iyo sida baabkii hore baynu kusoo aragnay in afurka loo degdega rasuulka ilahi waa kan markiiba afurka u degdegay bal taasna ay bal waxa weeyaan ay sunno tahay in loo degdegaa waxaa kaloo uu leeyahy bal ruuxii caalimka imika tanubaad tadkiir bay ahayd markanuu rasuulka ilaahay ku celcelinayay riwaayo muslim bukhaari leeyahayba waxaaba dhacay markii uu yihi inzil fajtax lana ayuu law amsayta ilaa saddex gooriya buu ku celiyey laakiin rasuulka ilaahay saddex goor dabadeed cidi hadalkumay celin jirino markaasuu dhaadhacayo bal markaa wuxuu islaamalaada rasuulka ilaahay muu hubsan oo wuxuu leeyahy waxaa laga qaadanayaaba tadkiiru lcaalimi bima yukaafu an yakuna nasiya ruuxii caalimkaa in la xusuusiya wixii lagaba baqanayo inuu iloobo ilow ay tahay arrin kaloo iyadna halkan uu sheekhu raximah llahu tacaala sharaxa kuma sheegayana rasuulka ilaahay wuxuu ku afuray ee waxaan iyagu ay wateen sa sawiiqoodii loo soo qooyey ayuu ku afuray timir imika halkan kumuu afurin marka arrinku timirtu waa sax waa mustaxab laakiin maaha shardi dee maaha waajibna maaha ilowba ilow timir in lagu afuraa wixii kolba mutayasira lagu afuraya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waa kan maalintan sawiiq waa wixii la hayey ayuu kuba afuray bal mثalا xadiidkii de abi da-ud iyo qolooyin kaleba ay wariyeen iyo tirmidi iyo salman ibnu camir xadiidkiisii ahaa ee dee ruuxin hadduu ku afuro timirha ku afuro ama rudab iyo amarkaasi waa lاstiحbaab lwujub maaha baabunahyi can اlwisaal fi الsawm wuxuu baabisaye nahayntii la iskaba nahayey in la xidhiidhiyo soomkii axaadiis isku mida weeye waan israacin doonaa macnahoodna marun baan wada eegi doonaa xdثna yaحyى بن yaحyى qال qرأت عlى mالك عن ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصاal rasuulki ilaahay wuxuu nahiyey wisaal waa xidhiidhin soomka la xidhiidhiyo xidhiidhintuna waxay ka dhigan tahay waa laba cisho iyo laba maalmood iyo wax ka badan un ruuxu soomo isagoon habeenkii wax cunaa cuno iyo wax la cabo toona aan adigu waxna cunin waxna aan cabin taas baa wisaal lagu magacaabaa haddaba xidhiidhintiis laba cisho iyo wax ka badan la xidhiidhinayey laysaba gelin iyadoon habeenkii waxba la cunin waxna laba cabin rasuulka ilaahay wuu nahiyey nahyiguna waa litaxriimba walow dee culimada qaarkood intaa wax ka yar ay dhahaan qaala qaalu deeta waxay idhaaheen saxaabadii oo dooneysay rasuulka ilaahay inay ku dayato jeclayn ayaa rasuulka ilaah xidhiidhinayay arkeen inaka tawaasilu rasuulka ilaah adiguba waad xidhiidhisaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxu uhi inii lastu kaayatikum idinkoo kale mahi macnaha kayfiyadeed iyo sidiina ama anigu idinka idinlama mid ma ihi oo ini aniga udcamu waa lay quudinaya waasqa min cindi rabbi weeye waxna waa cuntaa laysiiya lay waraabiyaa dee idinku laakiin taa ma lihidinoo waan idinka duwanahay saa daraaddeed baan anigu uxidhiidhinaya ama igu suurto gelaysaa inaan uxidhiidhiyo bal xadiidka macnihiisu waa inoo dambaynaya وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabd للhi بن نmayri xadثna بن نmayri qal xadثna abi abihi ba ina نmayr cabd للhi بن نmayr qal xadثna عubayd اللhi عan ناaفiعi عan iبn cmra رadي الله عanهma أna رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم waصل في رaمaضاn bالرaمaضاn ayuu ayaamo soomkii xidhiidhiyey fawaasala naasu dadkiina rasuulka ilaah iyagoo ku dayanaya ayay iskaba daayeen cuntadii iyo afar iyo casho toona iyo dee suxuurba way xidhiidhiyeen fanahahum uu diiday rasuulka ilaahay oo uu ka nahayo ha xidhiidhinna buu ihi qiila lahu markaasaa rasuulka ilaahay lagu yihi anta tuwaasilu adiguba waad xidhiidhinaysaa qaala markaa wuxuu uhi inii lastu milakum idinkoo kale ma ihi misrigin inii udcamu wausqa وxadثnا cبdالوارث بن cبدالصمد qال xadثnي أbي عن جدي عن أيوب عن نافع عن iبن cمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله waa xadيiثka aynu kaba soo baxnay mid laba mida lakiن وlم يqل mu oran في رaمaضان halkaa waaصل في رaمaضاaن riwaayadan mka markii hore waxa نaaفع kaba warinaya xadيiثku waa xadيiث نaaفع عubayd اللhi بن cمر maantana halkii cubaydullaahi ayuub baa jooga markaa faacilka walam yaqul waa isaga oo walam yaqul muu odhan ayuub riwaayadiisa fii ramadaane wuxuu maaday riwaayadiisu ayd uu naafic ka wariya naaficna ibnu cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam waasala fawaasala الnaas lafdigaa fii ramadaan baana isaga kuma sugnayn riwaayadiisa xadaثnي xrmdة بن yaحyى qال أخbarna بن وهb qال أخbarnي يuنس عن iبن شhهاب qال xadaثnي أbو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرة رضي الله عنه qاaل نahىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن الوصال faqاla رجuل nin baa yihi mن المسلميiن فإنka yا رsuuل اللhi تواaصل adiguba rasuulka ilaahy waad xidhiidhisaa oo ayaamaad raacisaa qاala رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وأyكم kineebaa mثlي waa kuma waa ruuxa idinka idinka mida anigoo kaliyi waa kee ma jiro weeye صifaantu waa liلنfي ama linkaar ruux aniga oo kali i idinkuma jiro idinka mid maaha waayo waaba tan ini anigu abitu waan baryaya yudcimnuu isagoo iquudinaya rabbi rabbigay وayasqinii iwaraabinaya dee idinkuna taa ma helaysaan marka aniga soomkaygii wax dacfiya oo iga imanaya ma jirto idinku sidee ma karaysaan oo haddaad dee maalintii habeenkiina xuni weydaan oo maalin iyo laba iyo a isku dartaan ama saddex iyo marka dambe soomkii waaba daciifaysaan oo bal waxaa karaysaan daacaadkii oo dhan oo soomka kaba mid yahay marka dambe waa kaba dee caajisaysaan ama waa hadhow ma kari doontaan falama abow haddana waxay dhoheen rasuulka ila malaa umay arag nahyigii inuu litaxriim yahay inuu iyaga dantooda iyo maslaxas ay ugu sugan tahay nahyi irshaad bay kaba dhigan siday kaba cabiri jireen irshaad oo ujeeddadu iyaga xadigooda iyo maslaxadooda inuu rasuulka ilaahay ugu diidayo ayay kaba fahmeene inaanu ka goynayn oanu ka xarimahayn markaasay iska dooneen haddana way wateeno falamaa abow markay diideen an yantahuu inay ka joogsadaan can ilwisaali ayuu waasala bihim yowman maha inuu u badnaynayo ee dee wuxuu arag inu iyagii tusaya camaliyan ku tusaya waxaan wixii looguma diiday xikmaddii iyo lougu diidayey oo markaasuu waasala bihim yowman uma yowman uma ra-w lhilaala bishii bay arkeen markii maalin iyo haddana maalin labaad ay si us dee maalintii ay israaciyeen iyagoon habeenkii waxba cunin ayay bishii ay bilatay aakhira shahri bay ahayd faqaala wuxuu ihi low taأhara alhilaalu haddii bishu ay caawana aynaan arag oy sii dib dhacdo lazitukum waan idin kordhin lahaa waan sii wadi lahaa bal muxuu taa u yihi kalmunakiri lahum si mid ku ciqaabayo oo kale min atankiil ama dee nakaalka oo kale ciqaabayn oo arrintani waxay ahayd maaha inuu ufasaxayay eh waa mucaaqabo dee ficilana markay dee ka caajisaan ay kari waayaan bay iyaga garan wixii uguma sugnaaye maslaxo ahaa xagga nahyigaas iyo inaanay karayn bay markaa garan doonaan oo uba muuqan doonta oo camaliyan iyo waxaan iyo ayuu kuba ciqaabayo kalmunakiri lahum xiina abow markay diideen an yantahu inay ka joogsadaan wisaalkii وxadثnي زهير بن حرب وإسحاq qال زهير xadثna جرير عن cmاaرة عن أbي زرعة عن أbي هريرة رضي الله عنه qال أنه qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم iyaakum walwisaala war waxay iska jirtaan oo naftiina kaba dheeraysaan xidhiidhin laba cisho iyo wax ka badan aa israacisaan soomkii qaalu waxay idhahan fa innaka tuwaasilu yaa rasuula اllahi qaala inakum lastum inakum idinku lastum ma tihin fii dalika xagga wisaalka bimili anigoo kale oo taa igulama mid ma tihin waan idinka duwanahay inii abitu yudcimnu rabbii wayasqiinii ee faklafuu waxay isku kaliftaan aad la timaadaanoo qaataan kalifa alcamala macnaa waa wixii uu mashaqo iyo kulfo ula ulaba yimaado haddii kallafahu la yidhaahna mafcuul labaad bay qaadanoo daa cid kalea wixii isagii ku kalifaysa fakalafuu waxay isku kaliftaan aad la timaadaan oo aad taxamushaan min alacmaali acmaasha xaggeeda waa tudiiquna waxaa karaysaan waxaydaan karahayn ilaahay marka horeba idinkuma kalifina idinkuna haysa saarina وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna المغيرة عن أbي الزiناad مغيرana waynu soo maray الحزاmي عن أbي الزiناaد عن الأعرج عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غayر أنه l qاaل فklفوا ma لكم lakiن halkaa riwaayadiisu فklفوا min الأعماaل ma تdiiquna ay riwaayada hore أbu زuرعة أbu هurayre kaba wariya ay ahayd ayaa tan أbu زiناad أعrج u kaba warinaya maxaa kuba sugnaa فklفوا waxa isku kaliftaan oo dee aad laba timaadaan maa lakum wixii uu idinka idinku sugnaaday bi isaga daaqatun awood wixii aad karaysaanu kaasuu iskuma kalifa وxadثna بن نmayr qال xadثna أbي qال xadثna الأعmش عن أbي صالح عن أbي هurayرaةa رadي الله عnه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاal عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصاal rasuulka ilaahay wuxuu dadka ka reebay uu u diiday wصاal بمثل حdيث cmاaرة عن أbي زuرعة ujeedadu marka hore xadيث cبd لله بن cمر baan ka soo baxnay imikana xadيث أbي هurayra inoo soo socda bal xadيث anasna waa kan أxaadiثu kol hadday isla wada mid tahay ee waan lqbad un baan wadayaa macnaha inii abitu yudcimni rabi وayasqini un baa markaa inoo yar harsan inaan markaa maxaa macnaheedu yahay iyo maxaa looga jeeda ama macnahan culimadu maxay kuba fasireen aan eegno un xdثnي زهير بن حرب qال xdثna أبونضر hاشم بن القاسم qال xdثna سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه qال أنه qال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يصلي في رمaضان رasuulka ilahi baa habeen رمaضاana ayuu tukanayo mla mسjidku la soo galay saلaada uu ku tukanayay waa habeenimo فaجiئtu waa nime أنس baa leh faqمtu إلى جنبه rasuulka ilahi dhinaciisii baan joogsaday وجaء رaجuل آخر nin kalaa yimo faqاma أيضا isagiina dhinacii buu soo joogsaday xataa kunaa rahdan ilaan dee markaas jamaacaba noqonay oo rasuulka ilaahay bay ku xidheen rasuulka ilahayna salaad buu tukanayay falamaa xasa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam markuu rasuulka ilaahay dareemay baa imaka dhacday kitaabkeena halkan ama nusqooyinka oo dhan ba xasaa dhacday laakiin wuxuu leeyahay duruqda qaarkood bay xasa dhacday luqada fasiixiina waa taasoo falamaa xasa marka ciisa minhum اlkufra oo axasa in laba idhaaho rubaaciga adigu luqada fasiixa ee tanna waa luqo jirta uun luqadii badnayd taa axasa haba ahaato markuu dareeme rasuulka ilaahi ogaaday dee dadkan ku xidhay an ano dareeme ana khalfahu inaan anagu gadaashiisa ku sugannahay ayuu jacala mar kamuu salaadii kamuu bixin uune jacala wuxuu gudagalay yatajawazu inuu soo fudaydsanayo soo gaabinayo fi salaati salaadii uma dakla markuu salaadii soo gaabiyey uu salaadii ka baxay ayuu uma dakla wuxuu galay raxlahu gurigiisii raxlina waa manzil manzilahu waxaana la idhaha raxl rajul cinda alcarab waa manzilkiisa un ama manzilkaasi dhagaxa noqdo dee haba noqoto aqal ji aqal soomaaligeeni ama wixii iyagu ay dhisan jireen waabariyo waxyaalo adugu waa meesha gurigiisu yahay baa raxlu rajul ay noqonaysaa gurigiibuu galay fasallaa salaatan halkaasuu salaad ku tukaday laa yusaliihaa cindanaa marka aynay tii hore uu soo gaabiye aanu agtayada kuma tukanayn oo dee tii kaba dheer qaala wuxu uhi qulnaa lahu waxaanu ku nidhi anas baale xiina asbaxnaa markan waa berisanay afadinta lana leylata habeenkii xalay ahaa miyaadna dareentay rasuulka ilaahay inaan kugu daba tukanaynay qaala wuxuu hi anas baa yihi faqaala wuxuu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh nacam ha daaka kaasna waa inaan dareemay inay igu daba tukanaysaana aladii kii weeye xmalanii igu xambaaray ala ladii sanactu wixii aan sameeyo inaan salaadii soo gaabiyon haddana aqalkii galaha waxa igu kalifayba igu xambaarayba arrinkaas bay ahayd aan dareemay ama aan ku arkayn qaala anas ba wuxuu yihi faakhada wuxuu bilaabay u gudagalay rasuulka ilaahay yuwaasilu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam inuu soomka xidhiidhinayo wadaka fii akhiri الshahr bisha dhammaadkeediina way ahayd faakhada rijaalu dad baa iyaguna waxay bilaabeen من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما bal rijaal rag xaaladood maxay taho yuwaasiluuna soomkii isku dabadaal isxidhiidhinaya iyagoon waxba cunin habeenkii inii anigu las mila war ha igu dayanina anigu idinkoo kale ma ihi ama wallahi baan ku dhaartee de adigu markii de ay joogsan waayeene uu haddana rasuulka ilaahay maalmo israaciyey iyagoo de iyaginaba markaa malaha laba ceshaya bay ahayd unsan riwaayada hore aan kusoo maray wuxu uhi low tamaada liya shahru low tamaadana halkan waa lagu wariyey labaduna sano uu leeyahay waa laba macno waa صaxiixu low tamaada liya shahru ama low tamaada hadduu dheeraado taagmo dheeraado wey uu sii socdo un weye macnaha shahru lawasaltu wisaala bishii baa bilatay markaasaa rasuulka ilaahay leeyahay haddii aanay bishii bilan sa laftigii hore aynu kuba soo maray low tamaada iyo low taأhara alhilaalu waynu soo maray waa hadday bishu sii socoto uun oy intan kasii dheeraato lawaasaltu wisaalan waxaan xidhiirin lahaa wisaal iyo dacu ay tagaan almutacamiq ay daayaan ma eh ay macnaa iska daayaan oy faraha ka qaadaan almutacamiquuna kuwan mutashadidiinta ee wax isku adkeynaya dee xaddii gudbaya qowl iyo ficilba wixii la gudbo ayaa tacamuq laba yidhah waa tashadudkii tacamuqahum tacamuqooda isku adkeyntoodan iyo tashadudkoodan dee markay keri waayaan si ay faraha ugaba qaadaan macnaa wisaal taasi ay ka dhalan lahayd ayaa laba iman lahaa xdثna cاصم نضr التyمي qال xdثna khالد يعن بن الحاrث qال xdثna حmayd عن hاbت عن أنس رضي الله عنه قال أنه qاaل واصل رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في أول شhهر رمضان san baa riwaayadayna dhacday bil رمضان bilowgeed baa rasuulka ilaahay xidhiiriyey lakiin halkan waxay leeyihin نسqooyinka oo dhan san baa dhacay qadiciyaadna sanuu agtara nusaf kaba soo naqliye waxay leeyihin waa wahm raawiga ama qalad kaba dhacaye sababku waxa weeye sida riwaayadii horeba iyo tii kasii horeysay in halkan la yidhaaho fii aakhiri shahri ramadaana taas matniga muslim sidaasun baa ku sugan sidaasaa lagu daynaya sharaxay ciddii ay ugu sugantayna hadalkii sharaxaba inaga kaafaya inaan wax ku qorano laakiin ciddii matniga uun keliya haysata ayaaba dhici karta inay halkan ishaarato dusha uun inay dee tani tahay san nusqooyinka ay wada dhacday laakiin ay wahamtee sawaabku iyo sida riwaayaadka kale inay bisha aakhirkeeda arrintu ay ahayd xadiidka intiisaa bayna tusayse fawaasala naasu min almuslimiina dad baa iyaguna rasuulka ilaahay ku daydo saasay sameeyeen fabalagahu dalika uu maqlay rasuulka ilaahay faqaala wuxu low mudda lana shahru haddii bisha laynoo sii dheereeyaba uu intan kaba sii dheeraado lawaasalnaa wisaalan macnaa markuu dee ayaamo ama laba cisho iyo wisaalkii laba yimi ayuu leeyay haddii aanay bishi bilan oy sii bisha uu sii socdo lawaasalnaa wisaalan wisaal baan la iman lahayn yadacu lmutacamiquuna ay ka tegayaan kuwa mutacamiqiintii waa liajli hada alwisaal tacamuqo markay dee dhibaatoodaan ee rafaad gaadho inakum lastu mili aw qaala inii lastu milakum inii adalu yudcimuni rabbii wayasqiini وxdثna اسحاq بن إبراhيم وعثمان بن أbي شhيبة جميعا عن عبده qال اسحاq أخبرnا عبدة بن سليمان عن هiشام بن عروة عن أبيه عن عائشhaة رضي الله عنها qالت نahاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم waa iyagu debcسna xariis iyo rفق iyo u dhimrinayo ayuu rasuulka ilaahay ugu diiday wisaal ina cidima kale sooma shaqo adag baa inoogaba sugan bal waa tan suxuurtii xataa laynoo jideeyay iyadoo la afray leeyahay suxuurtana si soomku idinku fududaado tanna waa iyadoon habeenkii waxba la cunin waxna la cabin oo maalintii labaad lasii soomo un oo lasii wato faqaaluu inaka tuwaasilu qaala inii lastu kahay-atikum inii yudcimnii rabbi asqini kolley xadiidka waan sooda raacinay oo waa imaka caaisha iyo anas iyo abu hurayre iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo riwaayaadkii axaadiidaas ay lahaayeen baab iskaba dheer buu noqday laakiin dee macnihiisa fudude kolley muhimku ta inoogu sugan waxa weeye wisaalkii inuu yahay waxaan jidaysnayn inuu ruux isagoo maanta soomanaa aanu caawana isagoon waxwaayina hadduu ruuxu waxwaayo wax alla wuxuu cabiye wuxuu cunaba waayo saa maalintii dambe ku sooma taasi isagu maaha ruuxu wisaalkiisii u qastay waa isagoo isleba daaco iyo cibaado kaba dhigo inuu wisaal haddana israaciyo taasi waa inay manhitay nahyigana axaadiidta inoo keenaysa waa inuu litaxriim yahay waana sida shaaficiyo kitaabkiisa um kuba sugan culimada qaarkood baa raxmatan lahum iyo ficilka dambe rasuulka ilaahay laba yimo ayaama iyagii laba xidhiidhiye iyo ayay kaba dhigeen inuu maslaxadooda ay tahay nahyigu litansiya lakiin de axaadiidta inoo keenaysa waa ina adigu nahyigani litaxriim iyo ma banaana allahuma mid baa jirta oo dee iyadna saxiixa inooguba timi ruux haddii aanu afurin oo afurkii iyo cashadii iska daayo isagoo maalintii soomanaa ilaa suxuurtii uu sidaa kuba joogo iyada taasi waa shay u banaan waayo dee habeenkii wax kamiduu cunay waayo xadiid baa rasuulka ilaahi axaadiistiisa kaa mida صaxiixa dee ninka isagu doonaya waayukum yuriidu an yuwaasila ama ay falyuwaasil ilaa saxr ilaa suxuurta ha xidhiidhiyo taasi ruuxii way u banaantahay walow hadda waa banaani un oo xaaraamnimadkan baan jirinba ee taas weeye arrinta waxaana jirta bacda salaf iyagu kolley ficilka lagaba soo naqliyay saxaabada qaar bay oo wisaalka laga soo naqliyey cabdillah bn zubayriya baa kaa mid ah taabiciinta qaarkood oo wisaalkan lagaba soo naqliyo lakin waxaan leenahay kole haddii axaadiisu inoo sugnaato ficil صaxaabi ama cid kaleo muslimiintii kamida ficilkood oo dhici karta xadiidkii ama awilanayey ama dee si kale macno kale kama fahmay ama xadiidku agtoodii aanu soomaba gaadhin ficilkoodii un xujo ma noqonayo xadiidkii rasuulka ilaahay caarida waayo ibnu zubayr iyo bay soo naqlinayeen iyo inankiisii caamir iyo ibnu zubayr oo kale dhowr iyo toban cisho inuu israacin jiray haddana waxma noqon jirinoo maalintaa shan iyo tobnaad hadda isagoo xoog la unbo markaas de mooye laakiin dad saasaa jiray oo salafkii kaga mid ah waxaan leenahay waa ficil dad muslimiintii kaga mida kol haddii nas ka duwanna ay jirto dee ficilkooda xujo ma noqonayo bal taaba weeye intan kale xadiidka inooguma suganee yudcimnii rabbi wayasqiinin koley bacd alculamaa daahirkiisay ku xambaareen in rasuulka ilaahay cunto loo keeni jiray jannadaba loogaba keenayey ee arrinkaa khaariqa ah ee cunto adduunye aanay ahayna wisaalkiisii ma burinahayn bay leeyihiin waana wax dee markaa taasoo ka baxsan inaga axkaamteenii walow dee barhkood waa siday yidhaaheen iyagoo lafdigan bal masalan adgu ini abitu yudcimni rabbiga asqini daahirkiisa kuwa xambaaraya lakin ay ma kale waana san sharaxaya ay uguma sugan bay leeyihin macnahaas e haddii cunta ay uba imanayso xataa cuntada aakhira haba noqotee wisaal ma jireen rasuulka ilaahayna wisaal baa meeshii jiray waana kan ay kaga dayanayeen alfaada qaarkoodna inii adalu baa dhacday daligana adaluna ama dalla iyo daluna inta badan maalintii baa loo isticmaalaa maalintii wax la cunaano dee soomkaabay burinaysay waxay leeyihin me macnuu taas maahe ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu isaga siinayey ruux wax cunay oo wax cabay quwadii marka aniga tani ima raadaynayso weeye ima daciifinayso oo waxa weeya ruux wax cunay oo wax cabay baa quwadiisii aan yeelanayaayo hadduu ayaamo dhan israaciyo isaga taasi kumay keenahayn tamar daro dacfi kumay keenahayn oo markaa macnuhu waa taas ba weye ibnuqayim iyaba wuxuu kuba xambaaraa arrinkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh dee isaga acraf annaasi birabbihi ahaa dikrigiisan iyo dee dikrigan iyo tafakurkan fii aalaa'ihi waa markaa iyo adigu uu kuba fikirayo cadamadiisa iyo jalaalka iyo dikrigan uu kuba jiro tan baa ruuxdiisa iyo naftiisa u noqonaysay quwo uu kagaba maarmo wixii jasad uba baahnaayo dee tuleeya taasna ee ruuxa had iyo goor dadka dikrigaa badan iyo kolkol bay iskaba iloobaan cuntadoodi iyo waxyaalahaasoo waa waxaan adigu ama uu kuba jiray rasuulka ilaahay daacadan iyo dikrigan iyo umuuraha caynkaasa ayaaba ilowsiinayey oo uu kuba iloobayo wuxuu cuniya wuxuu cabee almuhim waxa weeye kolley intooda badan iyo daahirkan kumay xambaarin ee waxay kaba dhigeen ama dee waa quwadii ruux wax cuniyo wax alcabeyn laba siinayo ee bacdigood kaba dhigay inay tahay cunto dhaba oo loo keenayo habeennimo laakiin taasi kol hadday daarta aakhira wuxuu gaba imanaya ama janno ay tahay oo axkaamtii adduunye aanay lahayn wasaalkiisa aanay waxyeelayna barhkood way yidhaaheen ama dee bal inaha kale xadiidka inoogu suganna waa waxaan laqbadiisa aan soo aragnay wallahu subxana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha